بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waddanka suuriya mujrimiin hor leh oo gacanta lagu soo dhigay sidee qaxootiga suuriyaanka ah ee dib ugu laabanaya dalkooda ay halis ugu noqdeen dhaqaalaha dowladaha reer galbeedka maxaa ka jira in qidaaca caafimaadka jarmalka uu burbur qarka u saaran yahay sababo la xidhiidha dhakhaatiir suuriyaan ah oo dalkooda dib ugu laabanaya maliishaadka xuutiyiinta oo iska diiday heshiis xabad joojineed ay u soo bandhigtay dowladda maraykanka gaashaankana u daruuray inay joojiyaan weerarada ay ku beegsanayaan maamulka yahuudda kadib bixitaankii faransiiska ee galbeedka afrika dowladaha aljazaa'ir iyo maroko oo loolan xogan uu ku dhex marayo waddamada saaxilka iska horimaadyo u dhexeeya ciidanka suuriya iyo kuwa lubnaan oo ka dhacay xuduud beenaadka u dhexeeya labadaasi waddan iyo xukuumadda dimashik oo xirtay xuduudkeeda qodobada kale ee caalamulyowm aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxay dowladaha ugu horeeya dhaqaalaha dunida ay u noqdeen kuwa ugu deynta badan qaarkoodna ay ku jiraan xaalada halis ah sideyse ku bixiyaan kaalmooyin iyaga oo qaamaysan dowladda meksiko oo shaacisay in taraam ay ka caawinayso soo celinta dadka qaxootiga ah haddaba maxaa dowladdan ku riixay tallaabadaas qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afarta bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib markii la riday nidaamkii mujrimka ahaa ee bashaar al asad malaayiin suuriyiin ah oo dalka dibaddiisa u cararay ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan waddankooda dadkaas waxaa ka mid ah malaayiin dhakhaatiir ah oo u firxaday daafaha caalamka islamarkaana wax badan ku kordhiyey majaalka caafimaadka ee waddamada reer galbeedka qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa walaac xoogan ka muujinaya in malaayiin suuriyiin ah ay dalkooda dib ugu laabtaan taasina ay sabab u noqon karto inay burburaan xarumahooda caafimaad haddaba qodobkaas waxaa inoo falanqaynaya oo barnaamijka igala qaybgalaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed ugu horeen waa sidee xaaladda suuriya maxaase ka ognahay dadka qaxootiga ah ee dalkooda dib ugu soo laabanaya waad mahadsantahay suheyb ee wadanka suuriya ee xaaladiisu waa ay degan tahay waxaana muuqata in dagaaladii muddada afar iyo tobanka sana ah laga soo kabsanayo kooxaha wadanka la wareegay ayaa ku mashquulsan sidii ay ammaanka gacanta ugu dhigi lahaayeen iyagoo wada howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo haraadigii nidaamkii mujrimka ahaa ee bashaar al asad gobolada dhaca waqooyi bari ee wadanka suuriya xiisado ayaa weli ka jira waxaa la arkayaa diyaaradaha nuuca dagaalka oo jawi hoose ku duulaya deegaano ay ka mid yihiin alxasaka dayruzuur iyo gobolka raqa ciidamada xukuumadda dabadhilibka turkiga ayaa la sheegay in dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan gobolada waqooyi bari wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka iyana waxay xaqiijisay in ciidamadeedu ay gaareen magaalada lagu magacaabo caynul carab kobani laakiin waxay diiday in eh, ciidanka Ameerikaanka halkaas saldhig ay ka sameysanayaan Eh, waxaa la arkayay kolonyo gaadiid Ameerikaan oo tiro badan oo kasoo gudbalaya xuduud beenaadka Ciraaq iyo Suuriya ay wadaagaan waxaana warbixino soo baxay ay sheegayeen in eh, Maraykanku uu kordhin doono ciidamadiisa ku sugan ee wadanka Suuriya inkastoo aan la ogeyn mowqifka Trump oo ka cayaari doono een, xaaladda wadanka Suuriya iyadoo la ogyahay in inta badan ceedasha shidaalka ee Suuriya ay ixtilaal ama gumaysi ku haystaan ee ciidanka Ameerikaanka ah Een, haddii aan usoo laabano een, dadka barakacayaasha ahaa ee wadanka Suuriya waxaa la leeyahay malaayiin qof ayaa dib ugu soo guri noqday ee wadanka Suuriya Een, bil kadib markii wadankaas laga riday nidaamkii faasidka ee Bashaar al Asad Soheybow eh, arrinta xusidda mudan waxay tahay in een, dadka qaxootiga ah ee dibadaha ka imaanaya soo laabashadooda ay walaac ka muujinayaan dowladaha reer galbeedka caadiyan waxaan ogeyn in eh, marka dhibaatooyin ay ka dhacaan eh, wadamada caalamka islaamka dadku ay u tahriibaan una barakacaan eh, wadamada een, reer galbeedka kadibna gaalada wadamadaas ay muujiyaan sida ay u diidan yihiin dadkaas ayna soo saaraan awaamir ad adag oo dadkaas ay ku dhibaateynayaan Een, mararka qaarna ayba sameeyaan in qaxootiga ama dadka soo galootiga ee wadamadooda galay ay dalalkooda ay dib ugu soo tarxilaan laakiin suuriya taas waa ay ka duwan tahay Een, dowladaha reer galbeedka ee kuwooda ugu caansan oo dadka suuriyaanka ah ay u barakaceen ayaa hadda qayladhaan ee afka laba yiri taagay waxayna ay leeyihiin waxaan ka cabsi qabnaa in dib u laabashada dadka suuriyaanka ah ay burbur u keento een, adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha Ee, dadka suuriyaanka ah ayaa wax badan waxay ka duwan yihiin dadweynaha kale ee caalamka gaar ahaan dunida muslimka ah Een, waxay ahaayeen dad aqoon leh dad xirfad leh oo wadanka ay tagaan kusoo kordhinayay een, horumar dhanka nolosha ah tusaale ahaan jarmalka oo kale een, haweeneyda arrimaha dibadda qaabilsan ayaa dhowaan suuriya booqatay waxayna sheegtay inay ka walaacsan tahay dadka ee suuriyaanka ah ee wadankeeda ku sugnaa oo malaayiin ah inay dib ugu soo laabtaan suuriya ee jarmalku wuxuu ka baqdin qabaa in qidaaca dhanka caafimaadka ee wadankaasi u burburo ku dhowaad hal milyan oo dhakhaatiir ee suuriyaan ah oo wadankaas ka shaqaysanayay ayaa bilaabay inay iska diiwaangeliyaan waaxaha socdaalka iyo shirkadaha diyaaradaha si ay dalkooda dib ugu laabtaan Een, jarmalku wuxuu sheegay in taas ay dhibaato u geysan karto een, isbitaalada iyo dhammaanba adeegyada caafimaadka ee wadankaas sababtoo ah dhakhaatiirta suuriyaanka ah ayaa shaqo muhiim ah waxay ka hayeen wadankaasi Een, sidoo kale een, faransiisku wuxuu sheegay in kaabayaashiisa dhaqaalaha uu u baqayo sababo la xiriira shaqaale suuriyaan ah oo markii hore qaxooti ahaan wadankaas ku tagay oo hadda doonaya in maadaama wadankooda uu nabad noqday ay dib ugu laabtaan Een, ingiriiska s- sidaas si la mid ah walaac ayuu muujinayaa laakiin jarmalku waa midka hadda ugu daran ee ka walaacsan in laabashada dadka suuriyaanka ay saameyso turkiga isagana eh, sidaas si la mid ah een, wuxuu sheegayaa in dhakhaatiirta een, kasoo jeeda suuriya ee wadankooda dib ugu laabanayaan ay walaac ku hayso Een, inkastoo eh, dadka turkida ay yihiin kuwo cunsuriyiin ah oo si aan wanaagsaneyn ula dhaqmay eh, dadka eh, qaxootiga suuriyaanka ah haddana een, arrinta sohebo xusida mudan waxay tahay waxaa la isweydiinaya maxay tahay sababta dadka suuriyaanka ah ay u saameeyeen eh, wadamadii ay u barakaceen arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in dadkan ay ahaayeen dad eh, thaqaafo leh dad een, aqoon buuxda leh xataa farsamada gacanta iyo warshadaynta ayay eh, dhaqaalaha saameyn weyn ku lahaayeen dad noocaas ah oo bulshooyinka wax ku soo kordhinaya ayaa markii eh, dowladdoodii eh, bashaar al asad ee gumaysanaysay ay xasuuqday Een, waxay ku qasbanaadeen in dalka dibaddiisa ay u cararaan ee wadanka turkiga oo kaliya ah waxaa la sheegay in dadka eh, qaxootiga suuriyaanka ah ee dalkooda dib ugu laabtay ay ka badan yihiin saddex boqol oo kun sideed boqol kow iyo siddeetan dadka ka soo laabtay ee lubnaan ay ka badan yihiin boqol sagaashan iyo siddeed kun Een, urdun oo kale dadka ka soo laabtay waxay ka badan yihiin laba boqol saddex iyo toban kun Een, waxaa kale oo jira in dad fara badan oo ku sugnaa mukhayamaadka ay hadda dib ugu soo laabteen een, magaalooyinka waaweyn ee wadanka suuriya dadkaas eh, waxay ka badan yihiin shan boqol oo kun oo ruux dhanka kale maxamed waxaa la leeyahay xabalwadareedyo hor leh oo dadka lagu aasi jiray ayaa dalka laga helay mujrimiin horlana waa la soo qabtay arrinkaas maxaa faahfaahin naga siin kartaa Een, suheyb waa mahadsan tahay Een, ilaa iyo hadda waxaa la helayaa xabaalo wadareejo dheeraad ah tan iyo markii nidaamka bashaar al asad la riday ee, guddiga difaaca madaniga ah ee suuriya ayaa ku mashquulsanaa sidii uu usoo heli lahaa ee, xabsiyo qarsoodi ah oo ilaa iyo hadda aan een, lahaynin laakiin la rumaysan yahay inay jiraan een, goobta ay ku yaalana aan la ogeyn een, sidoo kale xabaal wadareedyo dadka si jamaaci ah inta la xasuuqay loogu aasay ayaa lasoo helay Een, mandiqada khan al casal ee gobolka xalab waxaa laga helay beer iyada oo idil een, xabaalo ah halkaas oo lagu aasay dad si xun loo xasuuqay Een, guddiga difaaca madaniga wuxuu sheegay in halkaas ay ku aasan yihiin oo laga helay meydadka sideed kun oo ruux meydadkoodii ayaa halkaas laga arkay Een, sidoo kale maqbaro cusub ayaa iyana la helay oo ay ku aasan yihiin ee, dad gaaraya todoba kun oo ruux Ee, mandiqada lagu magacaabo annaqaariin iyana waxaa laga helay maqbaro amba xabaal ee, si jamaaci ah loogu aasay kun iyo shan boqol oo ruux Een, duleedka magaalada ximsna waxaa laga helay ee, maqbaro jamaaci ah oo ay ku aasan yihiin dad ka badan todoba kun oo ruux runtii aad iyo aad ayaa arrintan loola yaabay Ee, waxaana waa la rumaysan yahay in dadka een, ku dhintay kacdoonkii waddanka suuriya ee ka bilowda sanadii labada kun kow iyo tobankii ay ka badan yihiin ee, dadka een, ku xirnaa xabsiyada ee nidaamka uu inta daldalaad ku fuliyo kadibna uu banaanka ee, ku aasayey Ee, waxaa sidoo kale mandiqada lagu magacaaba jobar iyo jabal kaasiyuun hareerahooda lagu arkay xabaale ay ku aasan yihiin dad ka badan shan iyo toban kun oo ruux arrimahan waxay ee, dadka bashaar al asad ee, uu sida bareerka u dilay iyo kuwa uu baraamiisha uu ku dilay ay ka badan yihiin laba milyan oo ruux sida ay sheegayaan hay-adaha tirakoobka Een, shalay gelinkii dambe waxaa gacanta lagu dhigay mid ka mid a mujrimiinta dhiigi cabyada ah ee nidaamkii bashaar al asad ninkan mujrimka ah wuxuu isku qarinayey ee, shacabka gudihiisa Een, waxaa lagu magacaaba os salom Ee, wuxuu ee, ku magac dheeraa magaca cazra'iil wuxuu ahaa madaxa tacdiibinta ee xabsiga sadnaya wararku wuxuu sheegaya ninkan inuu qaabilsanaa in maxaabiista uu madaxa kaga garaaco een, ulo lagu dhejiyey masaamiir danabaysan Een, qaar ka mid a dadkii kasoo badbaadana waxay sheegeen in ee, gacantiisu ay ahayd mid dembi fara badan geysatay oo dad fara badan oo ku laayay ushaasi masaamiirta inta lagu tixay la danabeeyey kadibna dadka qoorta looga garaacayay Een, kumanaan ruux ayaa la sheegay inay gacantiisa ku dhinteen markii uu ushaasi danabeysan ee masaamiirta ah uu maxaabiista ku garaacayay Een, culimmada iyo een, dadka kasoo badbaaday xabsiga sadnaya waxay ku baaqeen in ninkan sidii dadka uu u dili jiray isna loo dilo sidoo kale gobolka xims waxaa la sheegay in lagu qabtay ku dhowaad shan iyo labaatan ka mid ah saraakiishii nidaamka mujrimka ee bashaar al asad kuwaasoo isku qarinayey ee guryo ku yaala magaalada howlgalladan hadda socda waxay beegsanayaan mujrimiintii diiday in ay yimaadaan ee, goobaha ee, loo cayimay kadibna ay qaataan ay dhiikaarada caddaynaya in ee, ay isdhiibeen oo la fasaxay marka suuriya halkaas ay maraysaa سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suheybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa dalalka maqrib iyo jazaa'ir oo tartan adag ugu jira sidii ay saameyn ballaaran ugu yeelan lahaayeen gudaha waddamada saaxilka afrika sida uu daabacay joornaalka faransiiska ah ee jiinu afrika waddamada morocco iyo aljeeriya ayaa hardan xooggan waxay ugu jiraan sidii mid walba uu u noqon lahaa kan ugu xooggan ee saamaynta ballaaran ku leh dhulka galbeedka gaar ahaan waddamadii dhowaanahan iska dulqaaday hiryadii gumayse ee faransiiska dalalka maali burkina faso niger iyo jaad ayay hadda ka socdaan loolannada xooggan ee morocco iyo aljeeriya waxayna dhinacyadu waddamadan ku samaynayaan maalgashiyo ballaaran halka dhanka kale ay ballan qaadeen mashaariic horumarineed oo ballaaran dalka jazaa'ir oo kale waxa uu ballanqaaday in saxaraha galbeedka afrika uu ka hirgelinayo mashruuc tareen oo isku xidhi doona dhul ballaaran halka maqrib dhankeeda iyadana ay samaysay ballanqaadyo fara badan si kastaba ahaatee xukuumadahan hardanka siyaasadeed uu ka dhexeeya ee maqrib iyo jazaa'ir ayaa waqti xaadirkan doonaya in iyaguna ay dhankooda uga sii siqaan dhulka galbeedka weliba si la mid ah ruushka iyo xulafadiisa taasi oo keeni doonta baa la yidhi in morocco iyo aljeeriya ay saaxiib dhow la noqdaan xukuumadda moscow si ay u hirgeliyaan dhammaan damacyadooda xuutiyiinta oo ka soo horjeestay hindise uu maraykanku garwadeen ka ahaa islamarkaana lagu doonayay in lagu qaboojiyo xaaladda badda cas iyo weerarada ay la kulmayaan maraakiibta yuhuudda waa qodobka xigay aan maanta xubinta ku soo qaadan doono sida uu daabacay joornaalka cibriga ah ee israa'il yahom dowladda maraykanka ayaa keentay qorshe ay doonaysay in xuutiyiinta ay ku yareeyaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta yuhuudda iyo kuwa reer galbeedka islamarkaana la doonayay in xaaladda lagu qaboojiyo maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ayaa arrinkaas gaashaanka u daruuray iyagoona ku hanjabay in wixii hadda ka dambeeya ayba qorsheenayaan in sare ay u qaadaan middaas oo dhanka kale u rogtay ujeedkii maraykanka maamulka sahaynada ayayna weli maraakiibtiisu waxay badda cas ku wajahayaan weeraro lixaad leh oo uga imanaya maleeshiyaadkan fadhigooda uu yahay dalka yemen dhanka kale middan waxay ku soo beegantay ayaa la dhihi karaa xilli benyamin netanyahu uu weli ku jira isbitaalka xaaladdiisa caafimaadna aanan laga hayn warbixin rasmi ah taasoo ay sahayno badan ka muujiyeen walaac xoogan maamulka cusub ee suuriya oo xiray xadka uu la wadaaga lubnaan iyo amar ka soo baxay kooxaha la wareegay xukunka suuriya waa qodobka xigay aan maanta ku dul istaagi doonno xubinta wargeysyada sida lagu warramaya nidaamka cusub ee suuriya ayaa xiray xadka lubnaan iyadoo dhanka kale la joojiyey dalkugalkii bilaashka ahaa ee ay muwaadiniinta lubnaan adeegsan jireen markii ay gudaha u galayaan suuriya waxaa lagu warramayaa in wixii hadda ka dambeeya ay muhiim tahay in muwaadiniinta lubnaan ay soo qaataan dalkugalka suuriya ka hor inta aysan safarkooda soo aadin taasoo caqabad hor leh ku noqon doonta sida lagu warramaya dadka reer lubnaan oo xilli walba dhinacyada isaga kala gooshi jiray arrinkan ayaa la sheegay in loo aaneynaya ciidamada lubnaan oo muddooyinkan dambe dhaqdhaqaaq xoogan ka wada dhanka xadka halkaas oo ay xitaa dhinacyadu isku fara saareen kuna dhex maray iska horimaadyo khasaare geystay lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan ilaa afar askari looga dhaawacay intii ay socdeen iska horimaadyadaas xoogan middaas oo durbadiiba muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya labada dhinac markan iyo qodobka xiga xubinta sida uu daabacay joornaalka news week dowladda mexica ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegtay in si buuxda ay maraykanka ugu garab taagan tahay soo celinta qaxootiga ku nool gudaha dalka maraykanka ayna kaalin lixaad leh ka qaadan doonaan arrinkaas waa sida hadalka loo dhige claudia shembawn oo ah madaxweynaha mexica ayaa soo bandhigtay rabitaankeeda ah inay kala shaqaysa donald trump qorshaha soo galootiga in la musaafuriyo kuwaas oo ay ku jiraan tahriibayaal fara badan oo u dhashay dalka ay madaxweynaha ka tahay ee mexico sida warbixinta jornaalku ay tibaaxaysa mexica ayaa maraykanka ka caawin doonta jihooyin dhowr ah oo quseeya musaafuriinta soo galootiga taasoo ah ujeedka ugu weyn ee uu damacsan yahay donald trump tan iyo intii uu dibadjoogga ka ahaa siyaasadda aqalka cad xukuumadda mexica ayaa lagu warramayaa in middan ay u samaynayso si ay u wanaajisay cilaaqaadka u dhexeeya iyaga iyo maraykanka meeshana looga saaro canshuurta boqolkiiba shan iyo labaatanka ah ee uu donald trump saaray badeecadaha mexico taasoo horey baqdan ugu beertay waddankan dhanka kale waxaa lagu warramayaa in dowladda mexica ay isku diyaarisay inay qaabisho dhammaan qaxootiga laga soo musaafuriya dalka maraykanka iyadoona usii gudbin doonto waddamadooda weliba si abaddi ah oo aysan dib ugu soo laaban karin ayaa warbixinta lagu yidhi aan markan u tallaabna qodobka ugu dambeeya xubinta sida uu daabacay joornaalka the economist ee ka soo baxa dalka ingiriiska dhaqaalaha shiinaha oo sii hoobanaya muddooyinkan dambe iyo cilaaqaadka kala dhexeeya maraykanka oo sii xumaanaya ayaa lagu warramayaa in sabab ay u noqon doonto in shiinaha sannadkan hadda curtay ee uu wajihi doono xiisado hor leh oo ay adag tahay in lugaha uu kala baxa muddooyinkan dhow sida majaladu ay tibaaxaysa donald trump ayaa siyaasaddiisa cusub ee uu doonayay inuu ku wajaha arrimaha dibadda ay muujinaysaa cadaadis xoogan oo la saari doono shiinaha waana middii uu durbadiiba ka dhawaajiyey oo ahayd in boqolkiiba lixdan canshuur gaaraysa uu ku soo rogi doono dhammaan badeecadaha shiinaha taasoo si aad ah walaac ugu beertay xukuumadda biijiin dhanka kale saxiifaddu waxa ay tibaaxaysaa in imaanshiyaha donald trump ee aqalka cad ay xiisad oclaadeed oo hor leh ka dhex abuuri doonto shin jinbiin iyo donald trump iyadoo wax lagu dhisanaya ayay majalladdu leedahay go'aannada qallafsan ee uu donald trump doonayay inuu ku wajaho siyaasaddiisa arrimaha dibadda guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkan suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag maxay dowladaha ugu horeeya dhaqaalaha dunida u noqdeen kuwa ugu deynta badan qaarkoodna ay ku jiraan xaalado halis ah sideese ku bixiyaan kaalmooyin iyaga oo qaamaysan warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir waxaa loogu yeeray sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa warbixino soo saaray waxa uu ku sheegay in sanadkii soo idlaaday ee labada kun afar labaatan kala filayay si guud in deynta xukuumiga ama dowladeed ee guud ahaan caalamka ay ka badnaan doonto boqol trilyan oo dollar marka loo eego mustaqbalkana waxaa la filaya sida ku cad warbixintan in heerarka deynta ay si aada u kordhi doonto wax ka badan intii la filayey xili siyaasadaha dowladaha la sheegay in si wanaagsan aysan u maareyn khataraha deynta iyadoo dhanka kale caqabado adag ay wajahayaan waxaa inta ay ku dartay warbixintani in gabowga uu ku badanaya dadka deegaanka korarka kharashaadka daryeelka dhanka caafimaadka iyo xiisadaha siyaasadeed ay saameyn ku yeelan doonaan miisaaniyadda dowladaha sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka digay in xaaladda deynta ee guud ahaan adduunka ay noqon karto mid ka halis badan sidii ay dad badan malaysanayeen isagoo tashku ku ifinaya sare ukaca deynta ee dalalka maraykanka iyo shiinaha kuwaas safka hore kaga jira dalalka ugu deymaha badan caalamka marka uu dhammaado tobanka sano ama caqdigaan ku guda jirno ilaa inta laga gaarayo labada kun iyo soddonka waxa uu sanduuqa lacagta adduunka sheegay in la filayo in deynta guud ee caalamka ay gaarto nisbo boqolkiiba boqol ah marka loo eego wadarta guud ee soo saarista dakhliga gudaha ee dalalka caalamka sida uu warka u dhigay marka laga hadlayo maraykanka iyo shiinaha iyadoo maraykanka loo nisbeeyo dhaqaalaha ugu badan caalamka haddana deynta waa ay kusii kordhaysaa dalkaasi waxaana deyntaasi oo gaaraysa soddon iyo lix trilyan ay nisbo ahaan ka dhigan tahay soddon iyo afar boqolkiiba guud ahaan deynta dowlad ahaan ee heerarka adduunka sida ku cad xogta wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ay soo saartay taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatankii shiinaha oo ku jira kaalinta labaad ee dhaqaalaha adduunka waxaa nisbo ahaan deynta dowladdan ay gaartay lix iyo toban boqolkiiba guud ahaan deynta dowladaha adduunka iyadoona lacag ahaan sanadkii lasoo dhaafay ay gaaraysay lix iyo toban dhibic afar trilyan oo dollar tani waxay ka dhigan tahay in maraykanka iyo shiinaha ay qaateen qeyb weyn oo ka mid ah deynta dowladaha ay sii kordhaysa marka laga reebo labada dal ee maraykanka iyo shiinaha saamiga deynta dowladeed ee adduunka islamarkaana ku salaysan waxsoosaarka gudaha ayaa nisbo ahaan hoos u dhacaya ku dhowaad labaatan boqolkiiba sida lagu sheegay sanduuqa lacagta adduunka ee i m f haddii aan eegno liiska dowladaha carabta ee deynta masar ayaa ugu horeysa oo hogaamineysa qaa'imada dalalka carabta ee loo nisbeeyey deynta ugu badan taasoo lacag ahaan gaaraysa saddex boqol afartan iyo shan bilyan oo dollar halka sacuudiga oo kusoo xega la sheegay in kaalinta labaad uu ku jiro isagoo ay ku maqan tahay deyn dhan saddex boqol kow iyo toban bilyan oo dollar si lagu sheegay warbixintani marka la isweydiiyo maxay tahay sababta ay dowladuhu u amaahdaan lacag jawaabta waxay noqonaysaa guud ahaan dowladaha adduunka waxay dakhliga ugu badan ka helaan canshuuraha tusaale ahaan dadka shacabka waxa ay bixiyaan cashuuro kala duwan sida cashuurta dakhliga midda iibka iyo qiimaha lagu kordhiyo halka shirkaduhuna ay bixiyaan cashuurta ku saabsan faa'iidooyinka ay kasbadaan iyo cashuuro kale ficil ahaan dowladuhu waxay dhammaan qarashaadkooda ku dabooli karaan iyagoo ka faa'iidaysanaya cashuuraha waxaana tani ay dhacdaa mararka qaarkood hase ahaatee dowladdu marka aysan sidaas samayn waxay raadsanaysaa siyaabo kale oo ay ku buuxiso goobta soo bannaanaatay sida in ay kordhiso cashuur qaadista yarayso mushaaraadka ama kharashaadka ay bixiso ama ay dhanka kala go'aansato qaadashada lacago amaah ah cashuuraha oo la kordhiyo waxay ka dhigan tahay in dadku ay helaan lacago aan dabooli karin baahiyaadkooda taas oo dhanka kale keeni karta in ay shirkaduhu helaan faa'iidooyin ka yar inta ay filayeen waxaana arrintani saameyn ku yeelan kartaa shaqooyinka iyo mushaarka intaba sidoo kale faa'iidooyinka aadka u hooseeya ee shirkaduhu waxay dhanka kale ay keenayaan in cashuurta ay bixiyaan ay noqoto lacag aad u yar sidaas darteed dowladuhu badanaa waxa ay go'aansadaan in ay amaahdaan si ay lacagtaas u xoojiso dhaqaalahooda deynta waxay sidoo kale u qaataan si ay u maalgeliyaan mashaariic waaweyn tusaale ahaan tareenada waddooyinka cusub iyo mashaariicda daryeelka caafimaadka iyo kuwa kale haddaba waa sidee qaabka ay dowladuhu u amaahdaan lacagaha maxaanse ka ognahay halisaha ay ka wajahaan iyo raadadka ka dhasha arrimahaasi waxaan su-aashani hordhiga walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin oo arrimahan inoo qaadaa dhigaya si aan wax badan uga ogaano aad baad u mahadsan tahay walaalka xaarif ee sababaha ay dowladuhu u soo amaahdaan ee lacagaha sidaad soo sheegtayba ee waa ay badan yihiin waxaana ka mid ah kow haddii dowladuhu ay haystaan xasarado dhaqaale waa ay soo deynsanayaan lacagaha si xasaradahaasi ay uga gudbaan labo waxay soo deynsan karaan sidoo kale markii ay ku jiraan marxalad ay uga hortagayaan xasarado dhaqaale oo ku soo wajahan si arrintaas ay uga hortagaan darteed ayay u gacan horsanayaan sanduuqa lacagta adduunka ee international monitary found oo loo soo gaabiyo i m f waxay kaloo dowladuhu lacago soo deynsadaan marka ay doonayaan in dalalkooda ay ka fuliyaan mashaariic maalgelin oo ballaaran sidaa darteed maadaama sharikadaha mashaariicdaasi fulinaya ee aan bangigu uusan lacag soo siinaynin ayay dowladuhu lacago usoo deynsan karaan haddii qodob afaraad aan ku darno waxay dowladuhu lacago soo deynsadaan marka lacagtooda maxalliga ah ay dhulka gasho si marka lacagtooda ay usoo kaabaan darteeda waxay u baahan yihiin in bangiga dhexe ee dowladdaasi ay taallo lacago qalaad oo caalami ah si kalsooni loo siiyo ee lacagta gudaha waxa loogu yeero sanduuqa lacagta adduunka isaga ee dowladaha xubnaha ka ah ee kuma shardiyo inay soo gudbiyaan waxay ku fulinayaan lacagaha ay ka amahanayaan si ka duwan bangiyada horumarinta caalamiga ah maadaama sanduuqan ay haymanadiisu leeyihiin maraykanka iyo reer yurub asalkiisa horeba waxaa loo dhisay sidii dhaqaalaha caalamka ay reer galbeedka ay gacanta ugu hayn lahaayeen marka hore dowladuhu waxaa lacagta loo siiyaa si indhala-aan ah ujeedooyinkanna waxaa ka mid ah in dowladaha la amaahiyo ama deyn lagu qarqiyo haddii wakhtigii lagu ballamay ay ku bixin waayaanna dulsaarka ayaa lagu badinayaa marka dambena dowladda waxaaba lagu qasbayaa in siyaasadaheeda ee gacanta lagu dhigo oo khayraadkeeda lala wareego haddii dowladdu ay ka madax adeegtana wuxuu sanduuqu qaadayaa tallaabooyin ka halis badan midii hore shirqoolka i m f ee dowlado badan ayaa ku dhacay xarithow waxaana dowladahaasi ka mid ah dowladda malawi malawi waa dal wax soo saarka ku wanaagsan oo dhaca koonfurta fog ee qaaradda afrika waxaa lagu qasbay dowladdan in waddanka ay ka iibiso kaydadkii mirihii la quudan lahaa weliba si dhammaystiran si ay isaga guddo lacagaha i m f taa marka waxay keentay xarithow in shacabkii ay waayaan waxay cunaan waxaana halkaasi ka dilacday majaaco ama macluul dad badan ay u dhinteen gaar ahaan musiibadii dalkan ka dhacday sannaddii labadii kun iyo labadii sida ay sheegtay hay-adda action aid oo la dagaalanta saboolnimada sannaddii labadii kun iyo shantii waxaa mar kale dalkan ku dhuftay macluulka leh oo iyaduna galaafatay nolosha kumanaan qofood ilaa waddankan markii dambe uu noqday mid ka mid ah wadamada ugu saboolsan caalamka iyadoo boqolkiiba sagaashan dakhliga fardiga ah ee waddankan uu ka hoos maray laba dolar halka ku dhowaad konton kun oo caruur ah oo dalka malawiya u dhashay ay nafaqadaro halis u gashay noloshooda sida ay sheegtay waxaa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee unisef haddaba kuwani waa tobanka dowladood ee ugu deynta badan caalamka sida ku cad warbixin bisha oktoobar ee sanadkii tegay uu soo saaray sanduuqa lacagta adduunka ayna caddaynayaan bayaanaad ka soo baxa wasaaradda maaliyadda ee maraykanka nambarka koowaad waxaa ku jirta dowladda maraykanka taasoo lacag dhan soddon lix trilyan oo dollar ama ahatay islamarkaana nisbo ahaan lagu qiyaastay soddon afar boqolkiiba nambarka soo labeeya waa dowladda shiinaha taasoo lix iyo toban dhibic shan trilyan oo dollar lagu qiimeeyey amaahda ugu diiwaan gashan warbixintan nisbo ahaana heerarka diinta caalamka waxay lacagtani ka tahay lix iyo toban dhibic hal boqolkiiba saddexaad waa dowladda jabaan oo toban dhibic laba trilyan oo dollar uu ku sheegay sanduuqa i m f in ay amaahatay nisbo ahaanna waa toban boqolkiiba markii loo eego heerarka deynta ee guud ahaan dowladaha caalamka ingiriiska oo saddex dhibic lix boqolkiiba la sheegay in amaahdiis ay ka tahay dalalka caalamka waxaa lagu qiimeeyey lacag ahaan amaahda dowladdaasi saddex dhibic toddoba trilyan oo dollar xilli xaalado nololeed iyo faqri dalkaasi laga soo calaamadaynayay bilihii u dambeeyey waxaa ku xiga faransiiska oo saddex dhibic lix trilyan oo dollar nambarka ku xiga oo talyaaniga ahna waxaa deynta dowladdaasi uu sanduuqa caalamka ku sheegay saddex dhibic saddex trilyan oo dollar nambarka toddobaad ee kusoo xiga talyaaniga waa hindiya taasoo lacag ahaan deynteeda ay gaartay saddex dhibic laba trilyan oo dollar sanadka lasoo dhaafay jarmalka waa dalka sideedaad ee waddamada ugu deynta badan caalamka isku geynta lacagta amaahda ee dalkaasina waxa ay gaartay laba dhibic sagaashan shan trilyan oo dollar nisbada deynta guud ee caalamkana waxa ay lacagtani ka tahay laba dhibic sagaal boqolkiiba sagaalaad waa kanada laba dhibic soddon iyo shan trilyan oo dollar ayay gaartay amaahda dowladdaasi sanadka lasoo dhaafay brazil oo dalka tobnaad hal dhibic sagaal trilyan ayay gaaraysaa lacagta deynta ee dalkan si laga dhehan karo jadwalkan waxaa tobanka dowladooda ugu badan deemaha caalamka ay keliyihiin maraykanka shiinaha jabaan ingiriiska faransiiska talyaaniga hindiya jarmalka kanada iyo baraziil halkan waxaa laga fahmayaa in dowladaha ugu horeeya xagga dhaqaalaha ee caalamka ay yihiin kuwa ugu badan ee deemaysan tanina waxay muujinaysaa in dhaqaalaha caalamka qudhiisaba uu halis ku jiro dhanka dowladaha carabta waxaa masar oo ah nambarka koowaad tobanka dowladooda ugu horeeya xagga diinta isku geynta amaahda ee dowladdaasi ay gaartay saddex boqol afartan iyo shan bilyan oo dollar nisbo ahaan heerarka caalamka markii loo eego waxaa deyntan ay amaahda dunida ka tahay eber dhibac saddex boqolkiiba sacuudiga waa dalka labaad waddamada carabta xagga deynta amaahdiisuna waxay gaartaa saddex boqol koo iyo toban bilyan oo doolar imaaraadka kusoo xiga waa boqol koo iyo toddobaatan bilyan oo doolar ciraaq oo ah nambarka afaraad waxaa boqol koo iyo labaatan bilyan lagu sheegay iskugeynta lacagta deynta ee dowladdaasi taasoo nisbo ahaan amaahda dunida ka ah eber dhibac hal boqolkiiba shanaad waa jazaa'ir oo boqol sideed iyo toban bilyan oo doolar ee lagu qeesay amaahda dowladdaasi maqrib oo boqol iyo toddoba bilyan oo doolar suudaan waxaa warbixintan ay ku sheegtay in lacagta deynta ee dalkaasi ay gaarayso boqol iyo laba bilyan oo doolar qatar waa kow iyo sagaashan bilyan oo doolar baxreen ayaana ku jirta kaalinta sagaalaad dowladaha carabta tobanka ugu horeeya ugu deynta badan waxaana qiimo ahaan amaaha dalkaasi lagu sheegay lixdan bilyan oo doolar ugu dambeyn urdun siddeed iyo afartan bilyan oo doolar ee lagu qiimiyey iskugeynta deynta dowladdaasi sida ku xusan warbixinta uu soo saaray sanduuqa lacagta adduunka
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى